barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaaso ah saddexda bisha agost sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddina duhurnimona waxaa ka mid ah orodyahanka soomaaliyeed cali iidow oo kaalinta tobnaad maanta ka soo galay orodka kun iyo shanta boqole mitir ee ciyaaraha olombikada adduunka cali wuxuu galay kaalinta tobanaad iidka namtu buu ahaa laakiin waxaan fiican inuu iskoor fiican sameeyo oo rekordkii uu kaga soo orday ethoobiya iyo jabuuti u dambeeyey hadda mid ka fiican jabuuti iyo ethoobiya wuxuu ku soo orday maantana wuxuu orday
waxaa kalood maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo nolosha ka soo bilaabay casayinimo ama baalash leh balse hadda leh ganacsi isaga uu leeyahay kaalmihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida baarlamaanka somalilan ayaa fadhigoodii ugu horreeyey waxa ay guddoomiye ugu doorteen cabdirasaaq khaliif oo ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee waddani xilkan ayaa waxaa kula tartamayay yaasiin xaaji maxamuud faratoon oo laga soo doortay xisbiga talada haya ee kulmiye codeyn ay dhiibteen xubnaha golaha cusub ee baarlamaanka somalilan ayaa laba iyo afartan mudane codkooda siiyeen cabdirasaaq khaliif halka ay sagaal iyo soddonna u codeeyeen yaasiin maxamuud faratoon waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey socday loolan adag oo u dhexeeyey dowladda iyo axsaabta mucaaradka ah oo ay labada dhinacba ku doonayeen in ay yeeshaan guddoonka baarlamaanka sarkaal u dhashay waddanka suudaan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta gobolka kasala ay ka heleen meydka ku dhowaad konton qof webiga u dhexeeya suudaan iyo etoobiya oo sidaa muuqata ka cararayay dagaalka gobolka tigray kuwaasoo qaarkood ay ka muuqdeen dhaawacyo rasaas lagu furay qaar kale oo ka mid a dadkan ayaa gacmaha ka xidhnaa sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal arkay meydadka sarkaalkan ayaa sheegay isniintii in loo baahan yahay baaritaan dembi baaris ah si loo ogaado sababaha dhimashada dadkan waxaana sarkaalkan u codsaday in aan magaciisa la shaacin maadaama oo aan warbixintan loo fasaxin warbaahinta laba shaqaale caafimaad oo etoobiyaan ah oo ka tirsan bulshada ku nool xadka suudaan ayaa xaqiijiyey inay arkayeen meydadka laga helay webiga webigani waxaa u dhexeeya qaar ka mid ah meelaha ugu dhibka badan ee sagaalkii bilood ee colaada gobolka tigray halkaasoo ay qowmiyadda tigraygu ay ku eedeeyeen ciidamada etoobiya iyo xulafadooda xadgudubyo intii ay dagaal kula jireen ciidamada maamulka tigray halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a orodyahan cali iidow xasan oo soomaaliya ku matalaya orodka kun iyo shanta boqole mitir ee ciyaaraha olombikada adduunka ayaa maanta oo salaaso ah ka mid ahaa orodyahanadii ka qayb galay ciyaaraha maanta dhacay cali oo u orda orodka dhexe ayaa ciyaarihii maanta kasoo galay kaalinta tobnaad haddaba wariyaha v o eda ee australia ibraahim cumar baafo ayaa sidau orodka u dhacay waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga olombikada soomaaliyeed faadumo cali nuur oo ku sugnayd garoonka uu tartanku ka dhacay
waxaan joognaa olympic stadium oo saaka ay ka dhaceen ciyaarihii orodada oo soomaaliya uu ku masalaya cali iidow xasan kun iyo shanta boqol oo mitir sidaan arkayna tartankii wuu dhammaaday cali kaalintee buu galay cali wuxuu galay kaalinta tobanaad hiidka namtu buu ahaa laakiin waxaan fiican inuu iskoor fiican sameeyo oo rekordkii uu kaga soo orday ethoobiya iyo jabuuti u dambeeyey hadda mid ka fiican jabuuti iyo ethoobiya wuxuu ku soo orday three point fifty one maantana wuxuu orday marka waa horumar fiican buu ka sameeyey waa tahay macalinkii tababaraha u ahaa oo muddo ku xaraysnaa ee karantiilka ee lasoo fasaxay saaka ma garab taagnaa waa garab taagnaa saddexdii maalmood oo u dambeysana waa uu la joogay Eh, inkastoo cali uu aada u dadaalo oo uu isdiyaariyey oo isaga keligiis uu aadi jiray tababarka laakiin saddexdii maalmood oo u dambeysay saaka oo ahayd subaxii ugu darneed macalinka waa ag taagnaa waana saa kaalmeynaya axmed nuux ibraahim waxaad tahay tababarihii cali iidow ee orodkii uu ka qayb galay iyo kaalinta uu galay sidaad u aragtaa n horta v o a aad baan nii salaamayaa n iyo dhammaan shacabka soomaaliyeedba wallahi cali iidow si fiican buu u orday n saacaddu ku ordayna personal bestigiisii bay ahayd saacad aada u fiican bay ahayd oo uu maxay ahayd inay personal bestigiisiibuu ku orday marka hiidku aad buu iskaga kululaa rag dee professional oo adduunyada magac ku leh oo saacado fiican leh ayuu la ordayay cali iidow n aad buuna u saacad fiicnaa oo personal bestigiisiibuu ku orday marka tababarkii aad soo siisay muddadii aad ku maqnaydeen etoobiya aad buu u saaciiday cali aad iyo aad aad iyo aad ba u saaciday muddadii aan ku maqnayn intaa iyo inka badanayna dadaalka halkaan kasii wadno oon sii kordhino dowladda soomaaliya ama madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay waxaa lagu ordayaa waa garoono rabada waa garoomo cijira ma aha meel maxay ahayd camuuda laguma ordayo dowladda soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa inay noo samayso garoomadaas oo kale ay noo dhisaan garoomada rabarka ee lagu ordayo sababta ama camuud kusoo ordaya haddii meel rabada oo cijira laigeeyo see lagu ordaya see lagu seen u samayn karaa wax macalin ugu dambeyn marka cali maadaama uu la ordaayay dad eh, billado haystay eh, dareen intee la-eg bay ay- ay gelinaysaa maanta kaalin tobanaad inuu galo horta shacabka soomaaliyeed dareen aada u fiican bay n gelinaysaa n maadaama oona garab is joogeen xidhiidhka olombikada oo ay ugu horeyso qadiija n dhammaan xidhiidhka olombikada xidhiidhka soomaaliya ciyaaraha aad baan halkan ugu wada salaamaya dhammaantood wayna garab joogeen ma- aad baan nii salaamay kaasi wuxuu ahaa axmed nuux oo codkiisa ugu dambeeyey waraysi aan kula yeeshay isaga iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga qaranka olombikada soomaalida ku sugan garoonka ay saaka ka socotay ciyaarihii orodka kun iyo shanta boqol mitir ee uu kaga qayb galay cali iidow xasan oo soomaaliya matalayey aniguna waa ibraahim cumar baafe magaalada melbourne dalka australia
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqoliyotodobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka suldaan seeraar xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanooy gubaad tahay xilaajanooy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanooy gubaad tahay xilaajanooy intii xusulkay xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeennaan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulkay xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeennaan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo heeskaasi nagu luqaynayay fanaanka suldaan saraar intaasi idinka gudubna halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington muxiidiin cabdi xaaji waa wiil dhallinyaro ah oo hadda ka shaqeeya mid ka mid a hoteelada magaalada boorama muxiidiin ayaa yaraantiisii ku shaqayn jiray xirfadda casayanimada ama baalashlaha hase yeeshee dadaal dheer kadib hadda waxa uu leeyahay motobajaaj sidoo kale waxa uu ka shaqeeya hoteelada isbeddelka ku dhacay noloshiisa iyo halka uu tiigsanayo ayuu uga waramay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
waxaan ka mid ahay dhallinyarta magaalada boorama gaar ahaan gobolka awdal waxaan kasoo shaqeeyey shaqooyin kala duwan magaalada boorama gaar ahaan kabacasaynta oo loo yaqaano baalashaynta baaburmeydhitaanka shaqooyinka kala duwan iminkana waxaan kamid ahay koobta waaweyn magaalooyinka hoteelada waaweyn ee magaalada ka shaqeeya
muxiidiin waxaad sheegtay inaad ka soo bilowday baalashle markii aad baalashlaha ka soo bilaabaysay shaqadaada imise jir baad ahayd waxaan ahaa labiyo toban jir labiyo toban jir baan ahaa ee, suuqa baalash ee, waxaan ka mid ahaa suuqa dhalinyarta ka baalashaysa waxaan kasoo bilaabay ee, ma ahayn daraasiin baalasha xabadiro burasho iyo qasaacad baalashay ahayd alxamdulilah markii dambe ilahay wii barakeeyey kolbastan lacagti urinay daraasiin baalasha iyo lacago kala dugan man dhigay markii dambena waxaan ku cegsiiyey shaqadeedii ahayd inaan isku dhex wado baabuur meelitaanka
maadaama lacagta u horeysa aad ka soo samaysay baalashka iyo baabuur dhiqista sideed u kaydsan jirtay lacagta waxaan u keydsan jiray markaan ururiyo tabaalashka iyo tabaabuurta akoon baan lahaa oo ahaa salaamo baan ilaa iminkana furan lacagta ku horeysan jiray kadib lacagta isaan kolba u dhigan jiray waxaan shaqeeyo yoomkii toban doolar ama labaatan doolar waxaan ku shuban jiray akoonkayga salaamo baan kadib markaan ururiyo waxay gaadhay lacagaan ku iibsada bataaj haddana bataajadu way shaqaysaa oo anaaba wada marna inan baa i wada shiftigaa shaqaynaya lacagaha kala duwan ee aad marna ka shaqaysanaysay baalashka marna aad ka shaqaysanaysay baabuur dhaqista ee aad ku iibsatay bajaajka maxaad ku dabari jirtay ma noloshaada keliya mise nolosha qoyskiina iyo noloshaada nolosheeda sida ay waalidkayga aan u nasiyo mar hadday soo dadaaleen ee intay soo leekeysiiyeen waxaan kafaale qaaday qoyskayga inaan ku beeliyo lacagta ka soo baxda bataateyda
dhanka waxbarashada markaynu eegno marna ma isku dayday in adigoo dhinacna ka shaqaysanaya oo aad wax barato ha waxaan xirfaddanba ku soo gaadhay gaar ahaan imika hotelkaan kaga shaqeeyo koognimada waxaan ka soo bilaabay iskuulka waa beri gaar ahaan ay ku yaalla magaalada boorama waxaan ka ahaa ardayda dhiganaysay habeenkii shifteeda aan fasax ahay hadda ilaa imkan wadaa breeftka luuqadda ingiliishka saan u gaadho heer sare oon sii noqdo kuog brofessional caalamka ka soo shaqeeya
inaad cunto kariyo noqoto goormaad isku dayday halkeed se ka bilowday cunto karinta seed ku bilowday waxaan ka soo bilaabay helber kuwa ama weelka wariya ayaan la shaqayn jiray shiftiyadan baxo gelinka dambe ilaa habeenkii markaan caawiyo gaar ahaan waxaan kasoo bilaaba adana weytr caawiyo mudalabka weytarka la socda ee shaqaaleya kadib waxaa laii wareejiyey jikada jikadana waxaan ka bilaabay inaan noqdo helber kuwa wax diyaariya cuntooyinka kadib markaan cunto diyaarinta kasoo shaqeyn waxaan ahay kuug buux oo brofessional
yaa kaa caawiyey inaad noqoto kuug oo cuntooyinka aad kariso kala duwan
marka hore ilaahay baa mahadle soo gaarsiiyey halkaa waxaa garab taagnaa nin kenyaan la oran jiray joseph oo reer kenya ahaa ayaa gacanta oo ahaa sheefkii hoteelka oo ahaa ninkii dhiirigelinayay iyo maanajarka hoteelka oo maanajarka hoteelka oo kenyatia labadoodaaba igu dhiirigeliyay inaan shaqadan koognimada soo bilaabo oo igu dhacdan soo baro iyo maamulka madaxda sare hoteelka
cuntooyinka aad samayso imse noocoo cuntaa way fara badanyihin midii labaadaan ka soo qaato cuntooyinka caadiga ay cunaan cuntooyinka sida xaniidada steegyada naanooyinka wax walba wuxuu kuga brofeshnalku samayn lahaa baan sameeyaa casuumadaha xitaa waan diyaariyaa waxaad tidhi waxaan doonayaa inaan ka gaadho cunto kariyaha mustaqbalka meel fiican siaad is leedahay waad ku gaarhi kartaa insha allah waan gaarayaa mar haddaan ka soo bilaabay halkii ugu hooseysay oo aan ahaa markii ugu horeysayba kabacaseeye iyo baabuur meydhe iminkana soo gaadhay heer koownimo waan gaarayaa baan leeyaho himiladeeda waan leeyahay waxaa jira dhallinyar fara badan oo aan shaqayn oo shaqa raadisa maxaad kula telin lahayd maadaama adigoo aad marxalado kala duwan oo dhinaca nolosha iyo shaqada aad soo martay waxaan dhalinyarta ula telinaa gaar ahaan soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhalinyartu inay wadanka shaqa jirto oonan laga bilaabin hal hoose ama reernimo waxaan ka soo bilaabay halkii ugu hooseyso ahayd kabacasayn maantana waa la arkaya halkaan taaganahay marka wadanka shaqa way jirtaa laakiin waxaa ka maqan dhalinyartu sidii u shaqa tegi lahaayeen camalka wuu jiraa magaalada laakiin dhalinyartu waxaan leeyahay ha shaqa tegaanoo shaqooyin wadanka way buuxaan
kaasi wuxuu ahaa muxiyudiin cabdi xaaji oo hadda ah cunto kariye ka shaqeeya hoteelada waaweyn ee magaalada boorama oo aanu ka wareysanaynay shaqooyinkii uu soo maray oo uu ka soo bilaabay kabacaseeye iyo maydhista baabuurta iyo wadista bajaajta waxaanu ka wareysanaynay barnaamijka dhallinyarada maanta haashim sheekh cumar good v o e boorama
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali dot com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda ilayska v o e
halka dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax buluug
aan ku bilaaba dhegaystayaal orodyahanka cali iidow xasan oo soomaaliya ku matalayay orodka kun iyo shanta boqola mitir ee ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socda magaalada tookiya ee waddanka jabaan ayaa gala kaalinta tobanaad cali xasan waxa uu ka hormaray orodyahanno u dhasho waddamada qatar boland equatorial geni brazil sbain iyo morocco waxaana tartankan kaalinta ugu horreysa ku soo baxay kibson apple oo u dhashay waddanka kenya halka kaalinta xigta ee labaadna uu soo galay matthew oo u dhashay waddanka maraykanka wariyaha v o eda qaaradda australia iyo koonfurta aasiya ibraahim cumar baafa ayaa qadka telefoonka kula xiriiray tababaraha cali iidow oo lagu magacaabo axmed nuux ibraahim wuxuuna uga warramay sida uu u arko orodkii maanta axmed nuux ibraahim waxaad tahay tababarihii cali iidow ee orodkii uu ka qayb galay kaalinta uu galay sidaad u aragta
horta v o a aad baan nii salaamayaa iyo dhammaan shacabka soomaaliyeedba wallahi cali iidow si fiican buu u orday saacadda ku ordayna personal bestigiisii bay ahayd saacad aada u fiican bay ahayd oo maxay ahayd inay personal bestigiisii buu ka orday marka hiidku aad buu iskaga kululaa rag dee professional oo adduunyada magac ku leh oo saacado fiican leh ayuu loo ordayay cali iidow aad buuna u saacad fiicnaa oo personal bestigiisii buu ka orday marka tababarkii aad soo siisay muddadii aad ku maqnaydeen etoobiya aad buu u saaciiday cali aad iyo aad aad iyo aad ba u saaciday muddadii aan ku maqnayn intaa iyo inka badanayna dadaalka halkaan kasii wadno oon sii kordhino dowladda soomaaliya ama madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay waxaa lagu ordayaa waa garoono rabada waa garoomo cijira ma aha meel maxay ahaydeen camuuda laguma ordayo dowladda soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa inay noo samayso garoomadaas oo kale ay noo dhisaan garoomada rabarka ee lagu ordayo sababta ama camuud kusoo ordaya haddii meel rabada oo cijira laigeeyo see lagu ordaya see lagu
macalin ugu dambeyn marka cali maadaama uu la ordaayay dad bilado haystay dareen intee la-eg bay ay gelinaysaa maanta kaalin tobnaad inuu galo horta shacabka soomaaliyeed dareen aada u fiican bay gelinaysaa maadaama wana garab is joogeen xidhiirka olombikada oo ay ugu horeyso qadiija dhammaan xidhiirka olombikada xidhiirka soomaaliyeed ciyaaraha aad baan halkan ugu wada salaamaya dhammaantood wayna garab joogeen aad baan nii salaamaysa kaasi wuxuu ahaa cali nuux ibraahim oo u warramaya ibraahim cumar baafo dhinaca kalena haweenka kubadda cagta waddanka kanada ayaa hal iyo eber uga adkaada xulka maraykanka oo kaalinta koowaad kaga jira haweenka kubadda cagta adduunka ciyaartii samafaynalka aheed ee ciyaaraha olombikada adduunka goolka keliya ee ciyaarta oo rigooro ahaa waxaa kanada u dhalisay jessica fleming daqiiqadii toddobaatan iyo afraad waxaan ku kalsoonaa inaan dhalin doono goolkulaadka waayo caadiyanba habeenka ka horreeya kulankan ayaan tababar ku qaatay dhalinta rigoorayaasha ayay tiri filiming kanada ayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka gabdhaha olombikada adduunka la ciyaari doonta gabdhaha waddanka sweden maalinta jimcaha ah halka maraykankana uu kaalinta saddexaad ciyaarta ah la ciyaari doono waddanka austraaliya xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax baluu inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan haddaan idiin dul maro qodobada wararka caalamka u doorkaroon baarlamaanka somalilan ayaa fadhigoodii ugu horreeyey waxa ay guddoomiye ugu doorteen cabdirasaaq khaliif oo kasoo baxay xisbiga mucaaradka ah ee wadani xilkan ayaa waxaa kula tartamayay yaasiin xaaji maxamuud faratoon oo laga soo doortay xisbiga talada haya ee kulmiye codayn ay dhiibteen xubnaha golaha cusub ee baarlamaanka somalilan ayaa labaiyo afartan mudane waxay codkooda siiyeen cabdirasaaq khaliif halka ay sagaal iyo soddon kalena ay u codeeyeen yaasiin xaaji maxamuud waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey socday loolan adag oo u dhexeeyey dowladda iyo xisaabta mucaaradka ah oo ay labada dhinacba ku doonayeen in ay yeeshaan guddoonka baarlamaanka sarkaal u dhashay wadanka suudaan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta gobolka kasala ay heleen amaba ka heleen meydka ku dhowaad konton qof webiga u dhexeeya suudaan iyo etoobiya oo sida muuqata ka cararayay dagaalka gobolka tigrey kuwaasoo qaarkood ay ka muuqdeen dhaawacyo rasaas lagu furay qaar kale oo ka mida dadkan ayaa gacmaha ka xidhnaa sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal arkay meydadkan sarkaalkan ayaa sheegay isniintii in loo baahan yahay baaritaan dembi baaris ah si loo ogaado sababaha dhimashada dadkan waxaana sarkaalkan uu codsaday in aan magaciisa la shaacin maadaama oo aan warbixintan loo fasixin warbaahinta laba shaqaale caafimaad oo u dhashay dalka etoobiya oo ka tirsan bulshada ku nool xadka suudaan ayaa xaqiijiyey inay arkeen meydadka laga helay webiga webigan ayaa dhex mara qaar ka mid ah meelaha ugu dhibka badan ee sagaalkii bilood ee colaada tigrey halkaas oo qowmiyadda tigreegu ay ku eedeeyeen ciidamada etoobiya xadgudubyo intii ay dagaalka kula jireen ciidamada maamulka tigray haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada maryan ruun
maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuu sibiqigu dhex galay nuuxusada rigayga degay maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuu sibiqigu dhex galay nuuxusada rigayga degay
heeskaasi sayruukh iyo codka fanaanada maryan ruun ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadada oonkiimaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulsi dambe sidaas iyo nabadgelyo salaaliyo saqdii dhexmiyu imiray maxan soofaanriyada waxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexmiyu imiray maxan soofaan iyada waxaan samadiyo hawada cayntuu sawd iiga baxay waa sidii sayruu u kacay hawada cayntuu sawd iiga baxay asidii sidii sayruu u kacay sal iyo baar caashaqow malihid sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahee salaamaad baan ku yidhi xilliga wareejine